bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alfusiil alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alfusiil halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay saaca wa saaca waxaana soo jeedinayaa sheekh mustafa xaasan ismaaciil haarun الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة وعن تعالي إننا عاوى كلمات كانوا دهنا mowduuca inuu tilmaamayno saaca wa saaca oo ku saabsan xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixi muslimka ku yaallay ee uu nebigu lahaa yaa xandala saaca wa saaca qur-aanka in badan baynu ku aragnay iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala salafkii ummadda tan uu ammaanayo iyadoo dadkii muuminiintii hore ilaahay ku tilmaamayo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas alle subxaana wa tacaala kitaabkiisa uu ku sifeeyenayeen khayru umma ama nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii imaam albukhaari warinaya uu leeyahy khayrukum qarni khayriyadaasi ilaahay iyo rasuulkiisuba ay ummadda uga markaceen khaasatan saxaabadii nabiga alnebiga calayhi salaatu wasalaam wa ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin waxaan jeclahay caawa inaynu qayb ka mida khayrnimadoodaasi tilmaamno in badan baa laga yaabaa in laga waramay caqiidati salafi saalix in badan baa laga yaabaa in laga waramay jihaadi salafi saalix in badan baa laga yaabaa in laga waramay ummaddii ay abuureen iyo xadaaradahay kaweneen iyo siday dunida u dabagediyeen waxaan anugu jeclay caawa inaan ka waramo saacadda ay alla hor taagan yihiin iyo siday u ekaan jireen ama eray kale inaan idhaahno oo ah dawqi salafi asaalix lilcibaada dhadhankay ku hayeen ama sida ay u dhadhamin jireen salafkii ummaddu cibaadaday alle subxaana wa tacaala caabudayaan cibaadaday alle caabudayaan ma waxay ahayd hayaakil iyo shakliyaad lala yimaado iyo waxyaabo la akhriyo qura se waxay ahayd shay dhadhan leh oo u baahan in la dhadhansado oo ay dhadhansan jireen oo macaan weliba ka dhadhamin jireen walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii imaamu bukhaari warinaya wuxuu ku tilmaamayaa salaata man kuna fiih wajada xalaawata aliimaan yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay saddex qofka ku sugani wuxuu helay iimaanka macaankiisii bidaliili hada alxadiid waxaynu arkaynaa iimaanku inuu macaan leeyahay macaankuna waa wax la dhadhamiyo markaasuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam qofka markuu noqdo yacni ilaah iyo rasuulkiisu mid looga jacayl badanya wax kastoo kaleba ilaah iyo rasuulkiisa uu ka jecel yahay qofku markuu dadka u jeclaado alle dartii aanu u jeclaan wax kaleoo isu geeyey ama xidhiidh kaloo ka dhexeeya ama qabiil ama wax kale oo uu jecel yahay aanay jirin ilaahay dartii mooyaane subxaana wa tacaala iyo qofku inuu u naco gaalnimada inuu ku dhaco sida uu u necab yahay in naarta lagu rido haadihi sifaat ahalaata ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa qofka helaa inuu dhadhamiyey iimaanka macaankiisii sida daraaddeed waxaynu leenahay iimaanka iyo alle cibaadada loola imanaya macaan bay leeday laakiin macaanka haddaad dhadhamin kari weydo cilladu xaggay ka timi aday kaa timi qofku markuu buko haddii malab aad dhadhansiiso ama wax kastoo macaano aada siiso qadrheedh buu dhadhamiyaa yacnii qofka bini aadamkii markuu xanuunsanayo ee adawaadkii wax dhadhamin jiray ee ka khalal uu kaga jiro fanniyi ashyaadii wax ku dhadhamin lahaa marka khalal fanniyi kaga jiro wax kastoo markaa la dhadhansiiyaa dhadhan fiican lama laha waayo qofka kani wuu xanuunsanayaa waxaan leenahay cibaadadu dhadhan bay leedahay alle subxaana wa tacaala la caabudaya dhadhan weliba macaan bay leedahay dhadhan ay ku raaxaysan jireen salaful umma ayay leedahay laakiin haddaad dhadhanka weydo macnaheedu waxa weeyaan adaa mariida adaa u baahan in lagu daweeyo ama caqiida ahaan ama dhaqan ahaan ama suluug ahaan in laguu daweeyo si aad u dhadhamin karto cibaadada alle subxaana wa tacaala waana dhulka u baahan runtii inay saxwada islaamigii tajdiid ku samayso tajdiidku maaha qadaaya alcaqiida tajriidiya inaynu keliya tajdiid ku samayno laakiin waxaynu leenahay tajdiidka waa inaynu ku samaynaa nawaaxi alislaam dhammaantii o dhan ama diintu waxayna farayso o dhan wixii indiraasu ku dhacay waa in dib loo cusboonaysiiya walidaalik ayaa waxayn leenahay dadku dhadhanka kan iyo macaankanna wuxuu ugu kala tiro badan yahay siduu alle u kala ugu kala aqoon badan yahay sidae daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayay maa baalu aqwaam yatanazahuuna can ishay asnacu fawallaahi inii la aclamuhum biاllaah wa ashadduhum lahu khashya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheeganayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu aqoon badan yahay dadka taasina inay dhaxal siisay markaasi inuu alle ugu cabsi bato aqoontu alle subxaana wa tacaala ugu aqoon badan yahay bini aadam kale uga aqoon badan yahay inay dhaxal siisay inuu uga cabsi bato quluubtu markaasi qaar way engegaan faqasad quluubuhum fahiya kalxijaara kuwii alle ku tilmaamayo kale xadkaasay gaadhaan qaswada qaarna way dabcaan oo alla kacabsigaa gala oo way dhadhamiyaan waxaan rabnaa caawa markaasi inaan kelimaad ka nidhaahno yacnii in badan culamaai taariikh marka ay sifaynayaan saxaabadii nebiga waxa ay ku tilmaameen inay ahaayeen fursaanun binnahaar ruhbaanun billeyl ama habeenkii rag farisiin oo nolosha ka qayb qaata maalintii inay ahaayeen habeenkiina dad raahibiina oo ilaahay subxaana wa tacaala u cibaadaysta allo dhow inay ahaayeen waxaan rabnaa saacaadkii alle u dhowaayeen inaynu ka waranno waxaan rabaa saacaddii caaisho la weydiinaya inaynu ka waranno caaisha la weydiiye waxaa lagu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga markuu imaado muxuu qabtaa qaalat kana kaana yakuunu fii mihnati ahli bay tidhi guriga markuu joogo reerku u shaqeeya ama reerku wax la wada waa xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay haddii ay timaado baa la weydiiyey markaa caaisha waxay tidhi faidaa xadarat salaatu yatawada wayakhruj ila salaa marka ay waktiga salaada gaadho intuu weysaysta ayuu masaajidka qaban jiray saacadda aan raba inaynu maanta sawiraa waxa weeyaan saacaddu masaajidka joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa saacad runtii dadkii la noolaayee nebiga ag joogay calayhi asalaatu wasalaam ay iyana ka heleen wax aada u tiro badan leh ama ashica shixna ay ka heleen ay noloshooda inta ka dambaysa ku dhaqmaan ama si ay ku saafi yeelaan walidaalik baa imaamu muslim xadiidkuu saxiixiisa ku soo saaray wuxuu leeyahy axadu saxaaba qaala axadu saxaaba lirasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam inahum xiina yakuunuuna maca yakuunuuna calaa xaal hayri aladii yakuunuuna bihi xataa yacuuduuna ilaa shawaaqilihim wa machuudi xayaatihim waa xadiidkii xandala nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu markaay u yimaadaan waxay lahaayeen ilaahay rasuulkiisiiyo markaanu kula joogno dareen baanu qabnaa sibaanu nolosha u dareennaa marka dambe aanu xaafadihii iyo reerihii iyo carruurtii iyo maalkii iyo wixii ku noqonnana dareenkaygii waxbaa iska bedela saacadda aan raba inaynu ka warrannaa waxa weyaan saacadda ay nabiga u joogaan la joogaan calayhi salaatu wasalaam dareenkay qabeen muxuu ahaa waa saacaddu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo sifaynaya uu leeyahy waaladii nafsii biyadih an low taduumuuna calaa maa takuunuuna cindii wa fi dikr lasaafaxatkum almalaa'ika calaa furushikum wa fii turuqikum walaakin yaa xandala saaca wa saaca waatuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee haddaad daa'im ku noqon lahaydeen sida aad ku sugantihiin marka aniga ila joogtaan iyo alle xuskii alle xuskii haddaad sidaa ugu sugan tihiin oo aydan marnaba ilaahay subxaana wa tacaala iyo weynidiisa ay laabaynin malaa'igtuba waxay idinku salaami lahayd furshaantiina korkooda iyo waddooyinkaba yacni caalam almalaa'ika baaba ku biiri lahayden kaannamaa laleeya caalam almalaa'ika ayaa ku biiri lahaydenoo tacaamul baaba idin dhex mari lahaa idinkiiyo malaa'igta oo markaasi waddooyinkana ay idinku salaamaan guryahana ay idinku salaamaan laakiin nebigu wuxuu yidhi walaakin yaa xandala saaca wa saaca xandalow saacad iyo saacad saacad iyo saacaddu labadaba ilaahay dartii baa loo shaqaynaya laakiin dhadhankooda kale macaan saacadi ma jirto iyadu xaaraan loo baxay ee saacad walba xalaal iyo islaam baa lagu sugan yihi laakiin saacaadkaa dhadhankoodu kale noocyi saacaadka munaajaatu rabbi alcaalamiin ay socoto ee uu qofka alle la hadlayo iyo saacaadka acmaasha kale dunawiga ee xalaashae u bannaan uu samaynayo way kala macaan yihin saacaddu gabadhiisa la joogo iyo saacaddu ilaahay la hadlaya way kala macaan yihin walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya saaca wa saaca saacad dembiya iyadu ma jirto saacaadkan o dhama waa kuwii khayrka ahaa ama xalaashun lagu koobsanaa laakiin saacaadka xalaasha abaa kala macaan taan raba inaynu maanta wax ka nidhaahnaa waxa weeyaan saacadaha ka macaan saacadaha kale xalaasha ah طاعاتك قفك الله سبحانه وتعالى كحرية ولذلك يا ابن كثير في تفسيره في أواخر سورة آل عمران حديث بسوء أروريني يا ولي وحى سوء أروريني ابن مردويه يا ابن أبي حاتم يا ابن حبان في صحيحه علامة الألبانيين صحيح حديث حديث كسجاد اللحدانات بكت المامية يتقول إسناد كحديث كاسي ابن حبان يسوى ورنية وإسناد جيد بكت المامية اللهم إلا رجالك كتير أرد من أول من ثقة أبو لي منك الله يدعى يحيى بن زكريا مويان إسجن أبو لي بن أبي حاتم محو كشاب وحيد أبهي بن ويديا أبهينا وحودي ليس به بأس هو صالح الحديث روايات كلين تساءر وريا سنة كلا أولي أي سنة ننكو علين يا أولي الحافظ ابن حجر باو حقوق المامية ضعفوه لكثرة تدليسه لكن وحلي ماشة تنو تصريحية إذن سنة كحديث كاسيو حقدق يا مقبول للاحتجاج إنه قاله علامة الألباني حديث محوط المامية وحو شقي عطاء أيا وحلي يا عنقة يا ابن عمر يا عبيد بن عمير ayaa caaisho u tagnay buu leeyahy caaisha markaanu u tagnay ayaanu u gallay buu yidhi iyadoo xijaab uu noo dhexeeya annaga iyo iyaga dabeetana caaisha waxay tidhi yaa cubayd maa yamnacuka min ziyaaratina maxaa kaa manciyey cubaydow inaadna soo ziyaarato maxaad noo soo booqan weydaba ee caaisha ku leeday isagoo u jawaabayabuu wuxuu yidhi qowlu shaaciri zur hibban tasdad xubban waxaa kaftan buu markaa ugu jawaabay isagoo leh waxaa naga manciyey yani inaanu ziyaaro joogto a kuugu nimaadno qowlkii shaacirka uu lahaa ean soo ziyaaro yani si aan joogto ahayn ama si kaalmaysiya wakti waktiya yani markaasaa kalgacalku sii kordhayaay ibnu cumar baa la socda markaa cabdillaahi ibnu cumar ayaa wuxuu yidhi isagoo qolada tan la hadlaya zarna war naga daaya buu leeya waxa kan akhbariina biacjabi maa ra'aytahu an rasuuli lahi min rasuuli illaahi sala allahu alayh waalihi wasalam ibnu cumar baa caaisha la hadlaya wuxuu leeya yani kaftanka aya waxaa naga daayo waxaad caaisha inooga warantaa buu leeyahy waxyaabihii ugu cajabta badnaa ee aad nebiga ka aragtay calayhi salaatu wasalaam su-aasha markii la weydiiyey caaisha oohin bay bilowday markaa kadib markay muddo ooyeysay bay waxay tidhi kullu amruhu kaana cajaba caaisha waxay ku jawaabtay arrinta nebiga oo dhami calayhi salaatu wasalaam mid la yaab le bay ahayd habeen buu ii yimi bay leeday habeen nawbadayda ama habeenaday uu gurigayga seexan lahaa ka mid a dabeetana markii jidhka iyagu isgaadhay buu wuxuu igu yidhi bay tidhi zarinii atacabad lirabbi idaa caaisha ay caawaan ilaahay u cibaadaystee caaisha waxay ugu jawaabtay allaan ku dhaartee dhowaanshiyahaagana waan jecelay inaad alle caabuddana waan jecelay riwaayaadka qaarkoodna waxay tilmaamaysaa dhowaanshiyahaagana waan jecelay hawadaadana waan yacni waxaad doonaysaa inaan kuu ogolaadana waan jecelahay bay caaisha leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu istaagay markaasi dabeetana wuu weysaystay markuu weysaystay kadib ayuu salaad galay riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan salaadaasi wuu tukanayay ilaa iyo ilmadii wejigiisa ka soo dareertay ay garhkiisa ka daaday riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan ilmadii garhkiisa ka soo dareertay xaqawayhi inay guntigiisa ka dareertay riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan fii xijri bale riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan markuu nebigu sujuuday calayhi salaatu wasalaam xataa balla alard ilaa iyo ilmadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka da-aysay dhulka ay qoysay bale riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan yani waa riwaayad kala yaro gadisan in yar farqaadu badan ma laha waxay sheegayaan dhinaca intuu u jiifsaday inuu ilmeynayo ilaa wasaadadii ama wixii uu ku jiifay ka ka qoyayey isku soo duuduubo xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu salaad galay salaadu galay inay dhaxal siisay inuu ooyo oohintaasi inay xad gaadhay garhkiisa ay qoyso inay xad gaadhay guntigiisu uu qoyo inay xad gaadhay dhulku inuu qoyo isagoo hay-ada ku sugan baa salaaddii subax bilaal u yimi isagoo yu'dinuhu bisalaati subx isagoo ogeysiinaya inay wakhtigu uu gaadhay wakhtigii salaada subax bilaal wuu u soo galay laakiin wuxuu arkay xaaladuu nebigu ku sugaya calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay rasuulkiisa iyo ilmadu ka da-ayso wuxuu markaa bilaal su-aal buu weydiiyey uu nebiga leeyahy maa yabkiik waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar ilaahay rasuulkiisiiyo maxaa kaa oohinaya iyadoo alle dembigaagii hore iyo kaagii dambaba dhaafay maxaa kallifay inay ilmadu xadkan kaa gaadho wuxuu nebigu ugu jawaabaya calayhi salaatu wasalaam afalaa akuuna cabdan shakuura bilaalow miyaanan ahaanay nin qof alla u mahadnaqa wayxak yaa bilaal maa yamnacnii an abki waqad anzala allahu calaya fii hadihi alleyla ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyl uma qaal weylu liman qara'aha walam yatafakkar fiiha wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bilaal miyaanan noqonaynin addoon alle u mahadnaqa bilaalow hooyadaa kuweyda isagoo nebigu leh maa yamnacnii an abki ama hooge yacni waa kelima halhaysun laysaga ee aan ammaanba u taallaa laga yaabo aan cay ahayn meesha sasay ugu qorantay maxaa iga mancinaya inaan ooyo iyadoo ilaahay xalayta igu soo dejiyey aayaad aayaadku nebigu akrinaya calayhi salaatu wasalaam ee uu sheeganaya inay ku soo degtay waa aayaadka ugu dambeeya fii suurati ali cimraan ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaari laaayaati liulil albaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalard rabbanaa maa khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaaba annaar waa aayaadkaas saasha isweydiinta le waxay tahay muxuu nebigu u ooyey calayhi salaatu wasalaam oohintu miyay tahay wax qurux badan raggu inay ooyaa miyay ammaan tahay maxaa gaadhsiiyey inuu nebigu ilmeeyo calayhi salaatu wasalaam ilmadu ilmeynayay inay guntigiisa dhaafto amase meeshuu ku sujuudayay inay qoyso maxaa gaadhsiinaya baa isweydiinta leh markaynu siirada saxaabada u fiirsanno iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam in badan baynu ka arkaynaa masaladan iyo mid lamid a waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu u ooyey ma aakhiruu warwar ka qabay waxaa laga yaaba adigu inaad aakhiro warwar ka qabto inaanad garanaynin malaa'ikatu raxma mise malaa'ikatulcadaabka kugu soo degaya inaad garanaynin aakhiro iyo masiirkaagu wuxuu noqonayo inaad garanaynin janno iyo naar midaad gelayso laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu garanayay meeshuu mari doono inuu janno gelayo ilaahay baa u ballan qaaday haddaa muxuu la ooyeyey baa isweydiinta leh ma wuxuu ka ooyayey ummaddiis bale ummadda ilaahay baa qur-aanka ugu ballan qaaday walasawfa yucطiika rabuka fatardaa ilaahay baa subxaana wa tacaala ugu ballan qaaday inuu raalli gelinayo ilaa iyo uu ka raalli noqonayo inuu wax siinayo alle subxaana wa tacaala ilaahay baa u ballan qaaday inaa acطaynaaka alkawthar inuu aakhiro alle subxaana wa tacaala kawtharkiisa siinayo bale waxay nagaga filan ummadda in loo ballan qaaday xadiidkii saxiixu muslim fii kitaabi iliimaan ku yaalay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maalin maalmaa ka miduu wuxuu akhriyey laba nebi nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo nebiyullaahi ciisa laba qiso oo ka soo aroortay oo qur-aanku tilmaamayo isagoo mid leh labada nebi mid waliba qalbi raxiima isagoo leh ummaddiisii ka warwaraya oo midleyaysaa ilaahay qur-aanka kaga warramayo in tucadibhum fa innahum cibaaduk wain takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim nebiga kalena leeyaysaa ilaahay qur-aankiisa tilmaamayo faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuurun raxiim waa ambiyaa xasuustay xaalaadkay umamkoodu ku nool yihin ilaahay u baryayo subxaana wa tacaala xad markaa gaadhay le ilaahay ow cafwigaaga ayaa wax walba ka badan aayaadka markuu nebigu akhriyay baa layidhi buu ooyey dabeetana gacmuhuu kor u taagay yani riwaayaadka saxiixu muslim ooyintama tilmaamayan waxay sheegayaan inuu nebigu xasuustay ummaddiisii dabeetana uu gacmaha kor u taagay isagoo leh allaahuma ummatii allaahuma ummatii wabaka wabakaana waa ku jirta anaaba ismoodsiiyey isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay gacmaha kor ugu taagay oo leh allaahuma ummatii allaahuma ummatii dabeetana wuu ilmeeyey ilaahw ummadayda ilaahw ummadayda isagoo nebigu weydiisanaya xadiidkaasi waxa uu tilmaamaya in alle subxaana wa tacaala jibriil uu ku yidhi idhab ilaa muxamed warabuka aclam fas'alhu maa yubkiik jibriilow malakuljibriilow nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam u tag isagoo alla og nebigu xaaladda ku sugan yihi waxaad weydiisaa maxaa kaa oohinaya jibriil baa u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aashiibuu weydiiyey dabeetana jawaabtiibuu dib u qaaday kadibna ilaahay subxaana wa tacaala jibriil fariin baa loo soo faray laleeya yaa jibriil idhab ilaa muxamed faqul lah innaa sanurdiika fii ummatik walaa nasuuq ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxaad ku tidhaahdaa nebi moxamed ummadaada xaalkeeda waan kaa raalli gelinayaa kugumana xumaynayo ilaahay baa u ballan qaaday man qalbigiisa xabatu khardal min iimaan cidday ku jirto inaanu naar ku waaraynin ee in masiirkiisa kama dambaystii uu janno noqon doono haddaba maxay oohintu tahay haddaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam mustaqbalkiisa warwar ka qabin haddii ummaddii ilaahay ka raalli geliyo haddii aynu leenahay ilmadu asliyan ma aha shay ku qurux badan ragga waxaynu leenahay alcaalamu kulluh dunidu dhammaanteed waxay ilmaysaa markay xasuusato ilaahay iyo weynidiisa subxaana wa tacaala marka ay dareento nimcada alla siiyiyo taqsiirka uu la imanayo qofka bini aadamka marka uu dareemo wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ilaahay oo le waxaan idinku nimcaystay haddaad tirisaan ma tiro koobi karaysaan iyo qusuurka bini aadamku uu samaynayo ee aanu ilaahay subxaana wa tacaala uga wada mahad celin waxa nimca alla siiyey qofka caadigii wuxuu ilmayn karaa marka uu xasuusto amaama allahi in keligii la hortaagi doono oo keligii iyadoo aan turjubaanaan wadan alle subxaana wa tacaala as'ila weydiin doono qofku markuu garan waayo masiirku ku gabagaboobayaa wuxuu yihi ma malaa'ikat raxmaa kusoo degi doonta mise malaa'ikat alcadaab baa kusoo degi doonta waxaan leenahay koow wuxuu adduunkao dhamme ilmaynayaa ilaahay weynidiisa markuu xasuusto subxaana wa tacaala walidaalika qofka bini aadamkii marka uu u tegayo ciduu qadarinayo aada buu ihtimaam badan u siiyaa haddii maanta la yidhaahdo waftaa lala kulmaya ama madax baad la kulmaysaa aada waxaad ihtimaam badan u siisaa waxyaabo badan madharkaagaad ka fekertaa kow wartalow ragga maxaad ula tagtaa baad tidhaahdaa xad baad gaadhaa dharkaaga aad kala baadhbaadho kan ha xidhan kan ha waa waxaad adigu lahayd ee inaad cawradaada ku asturto ku xarragoto aad ugu iibsatay aad kala hufto oo isku daydo nooc gaara inaad kala baxdo qadarinta aad dadkaas siinaysa daraaddeed xad buu gaadhaa hadalkaaga aada xisaabiso maxaad ku bilaabataa talow hadalka ma intan baad horaysiisaa ma intan baad dambaysiisaa walaahi midhkaasi ma qabto ee raggaad u tegayso midhka ha ku odhanine midhka macaan dayday waxaad ka fekeraysaa waxaad odhanaysay iyo siaad dadkan ula kulmi lahayd waxaad ku odhan lahayd maxaa keenay inaad dadkan ka fekertid waa qiimeyntay madaxaaga ku leeyihin haddaad og tahay dadkaad la kulmaysa inay yar yar ahaan lahaayeen waxba kamaad fekerteen yararkii reerkiina ama caruurtaadi ama waxaa hadday ahaan lahayn dadkaad la kulmaysaa maad fekerteen baa hubaala intaad iska tagtaa unbaad wuxuun ku odhan lahayd ama aaba iska soo cayaarunbaad odhan lahayd oo yacni waxaad ku odhanaysaa kumay werwergeliyeen werwergelinta waxaa abuuray qiimayntaad dadkan siinaysa iyo weynidaad siinaysa famaa baaluk markaad alle is hortaagaysa markaa qofka bini aadamkii markuu ku xisaabtamayo inuu ilaahay subxaanahu watacaala is hortaago isagoo rumaysan alle inuu yahay kii abuuray kownka dhammaantiinaba leh muxuu ku hadlayaa qofku markaa oohintu waa xaalad ka cabiraysa inuu qofku waxan uu qiimayntu siinayey carabku inuu u gudi waayey yacnii carabkaa odhan kari waayey wixii qalbigu doonayey markaasay ishu ka jawaabtay markuu carabku odhsoon kari waayey wixii uu rabay ayay ishu ka jawaabtay ishu hadday hayn kari weydana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sifaynayaa yakhiruuna liladqaani sujada yani waa ka ilaahay sifaynaya dadka xaqa fahma alle subxaana wa tacaala aayaadkiisa marka lagu akriyo markay xaqa gartaan inay ilmeeyaan haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay gadhka u dhacaan ama wejiyada u dhacaan iyagoo alle subxaana wa tacaala u sujuudaya waxay leenahay ilaahay subxaana wa tacaala salaada markuu ina faraya wuxuu leeya aqimi asalaata lidikri maxaa salaada loo tukanaya lidikri baa ilahay yidhi ilaahay subxaana wa tacaala weynidiisa adoo raba inaad xusto ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar waladikru llaahi akbar idan saacaddaan raba inaynu caawax ka nidhaahnaa wuxuu yahay saacaddaynu ilaahay hortaaganay subxaanahu wa tacaala sidee bay u arkayeen saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ay rabaan inay ilaahay la khitaabaan sidee buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam u arkayey marka uu rabo inuu ilaahay la khitaabo inuu alle la hadlo subxaana wa tacaala alsalaa waa munaajaatu rabbi alcaalamiin waxaad u socotaa inaad ilaahay la hadasho subxaana wa tacaala halka markaad masaajid soo gashay ama guriga aad joogto ee aad allahu akbar leeday macnahaad ujeedoo dhami wuxuu yahay inaad ilaahay weynidiisa xusto aada isaga la hadasho aada la khitaabto idan waxaan leenahay dunidoo dhami waxay ilmaysaa markay xasuusato allaha subxaanahu wa tacaala ay is hortaagayaan iyo weynidiisa walidaalik baynu leenahay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada markuu isu taagay uu u ilmeeyey ilaa iyo gadhkiisu uu ka qoyayey ilaa oohintii ishiisa ka timi guntigiisa ay dhaafaysay ilaa iyo dhulkuu ku sujuuday uu qoyayey sida xadiidkaasi uu tilmaamayo waxaynu odhan karnaa abi daauud xadiidka warinaya imaamu imaam alalbaniy uu tasxiixinayo waatuu matrafa can abiihi uu tilmaamayo ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam yusalli wa fii sadrihi aziizun kaaziiri araxa min albukaa isagoo tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada markuu galo in laabtiisa ay u guuxi jirtay yacni guux inuu ka yeedhi jiray walinisaa'ihi riwaayadiisuna waata tilmaamaysaa walijawfihi aziizun kaaziizi lmirjal inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam laabtiisu u kari jirtay sida dherigu u kudhkudhleeyo oo kale inuu u kudhkudhlaynayay waxayn leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam saacaadku alle la xaajoonayo alle subxaana wa tacaala uu la hadlayo waxaynu garan karnaa mawaaqiftuu istaagi jiray ama wuxuu ku hadli jiray qofku erayadu ku hadlayo hadduu u fiirsado ayuu garan karaa mowqifka uu taagan yahay markaad iftitaaxa samaynayso alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi iddiin erayadaasaa dhadhan u leh qofka allena garanaya subxaana wa tacaala wuxuu ku hadlayana garanaya walidaalik baa nebigu wuxuu leeyahay anaana alla idinku aqoon badan anaana idinku cabsi badan aqoonta badani hadday cabsi badan keeni weydo khayr ma wadato walidaalik baa waxayn leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tacbiirinaya sida uu ilaahay ugu khuduucsan yahay ayaa axaadiista saxiixii waxay inoo tilmaamaysaa markuu rukuuco maalan inuu odhan jiray allaahuma laka rakactu wabika aamanta walaka aslamtu khashaca laka samcii wabasarii wamukhii wacadmii wacasabii ilaa xaduu nebigu ku tilmaamayo waxa khushuucay inuu yahay maqalkii araggii dhuuxii laftii iyo acsaabtiisa dhammaantoodba inay ilaahay subxaana wa tacaala usoo jeedaan waxaan leenahay salafu saalix kaas buu ahaa madharka ka muuqda ilaahay markay la hadlaya subxaana wa tacaala waxaan garan karnaa waxaan aada u jeclay inaan soo arooriyo xadiidka uu saxiixinayo xadiidkuu soo aroorinayo imaamu abu dawuud fii sunani wa imaamu axmed fii musnadih alimaam albayhaqi fii dalaa'il اnubuwa imaam alalbaniyina uu ku taxsiininayo fii saxiixi abi daawuud ibnu khusayma iyo ibnu xabaan iyo xaakimna ayana tasxiixinayaan xadiidkaasi culammadaasina sixada ay u nisbaynayaan albaanina xasannimada uu nisbaynayo wuxuu ku saabsan yaha u ku tilmaami karaa salafi lumma siday u dhadhamin jireen masalada tan fii ghaswati daati ariqaac dagaalkii la odhan jiray daati ariqaac markay saxaabadu galeen dagaalkaasi kadib ee laga soo noqday jaabir ibnu cabdillaahi xadiidku warinaya wuxuu tilmaamaya waxa la qabtay yacni markii laga soo socday ayaa waxaa la qabsaday dadka muslimiintii waxay asiibeen laba riwaayadood oo kala gedisan baa jira asaaba sida uu u sharxayo maalan sunani abi daawuud shaarxiisu waxa uu ku tilmaamayaa in saxaabadu ay laayeen dumar nin yacni mushrikiinta ka mida gabadhiisu inay ka mid ahay dadkii meesha ku dhintay laakiin zaadi ilmacaad ibnu qayim aljuzi wuxuu isagu leeyahay dadkii sibyigaa bay ku jirtee lasoo qabtay calaa kulli xaal muslimiintu markay dagaalkaa ka soo noqdeen ayaa nin mushrikiinta ka mid ama gabadhiisii kuwa la watay ha ku jirto ama kuwa la laayay midii doontaba ha ku jirtee ayaa wuxuu ballan qaaday inaanu hadhin isagoo dhiig muslim quba mooyaane wuxuu ballan qaaday isna wuu la helay kii saddexaad buu iska jaray dabeetana saxaabigii wuu rukuucay uma sajad kadib dhiiggiina wuu ka qulqulayaa saasi uga da'aya kadib uu toosay saxaabigii jiifayna gaalkii markuu arkay in la dareemay ayuu iska baxsaday markuu saddexdii gamuun ninkan ku rideeyey ee uu saddexdiiba la helay ayuu isagu iska cararo iska baxsaday kadib saxaabadii markuu toosay ayuu ninkii muhaajiriga ahaa camaar ibnu yaasir baa wuxuu ku leeyey saxaabigii dhiigga ka da'ayuu arkay subxaana allah alaa ambahtanii awala maa ramaa buu yidhi ilaahay baa xuma ka hufane waar gamuunka koowaad markuu kugu dhacay maxaad ii toosin weyday buu leeyay maxaad ii tilmaami weyday in meesha dagaal ina haysto gamuunkii koowaad markuu kugu dhacay maxaad wax iigu sheegi weyday buu leeyay saxaabigii muhaajirka ahaa bal jawaabtan u fiirso jawaabtani waxaynu daliishan karnaa arki karnaa inay noqotay jawaab saxaabadii gaadhay nebigu uu maqlay waayo xadiidka kan fuqahaa ilxadiid waxay u daliishadaan dhiigga jaraaxaadka dadka dagaalada islaamiga ku jira dhiiga ka yimaada inaanu najaas ahayn ee lagu tukan karo waa madhab ilmaaliki masaladu u daliishado la ydhaha waa aqwa almadaahib fi hadihi almas'ala in lagu tukan karo dhiiggaasi oo kale calaa kulli xaal weliba waxay u daliishadaan oo ay leeyihin xaaditadu xaadito caana bay noqoto markaa haddii khilaafkeedu uu sugan yahay bay leeyihin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu radin lahaa inana waxaan leenahay masaladaynuu soconno haddii khilaafkeed sugan yahay iyana nebigu wuu radin lahaa un mar hadday xaaditadu noqotay xaadito macruufa mantaquu ku jawaabay maxay ahayd saxaabiga kani saxaabigii saddexda gabmuun ku dhacday muxuu ku jawaabay markii la canaantay ee ninkii jiif ee uu leeyay war maxaad ii toosin weyday ama maxaad ii dareensiin weyday waranka koowaad markuu kugu dhacay maxaad wax iigu sheegi weyday buu leeyay wuxuu ugu jawaabay markaasi kuntu fii suura aqra'uhaa falam uxiba an aqtacaha war suurad qur'aanaan akhrinayay buu yidhi oo ilaahay baan la hadlayay dabeetana maan jeclaysan buu leeyay inaan suuradda kala gooyo u fiirso hadda mantaqa kan wuxuu ku leeyahy ilaahay baan la hadlayay subxaana wa tacaala suurad qur'aanina waan akrinayay imaam albayhaqi fii dalaa'il nubowa wuxuu ku leeyahy suuraddu akrinaya waxayd suuratu kahf waan tukanayey buu leeyahy dabeetna ilaahay baan la hadlayay suuratulkahf baan akrinayay ma suuratulkahf baa gamuunna gooyaan buu taagan yahay markaa gamuun kow iyo laba iyo saddex leebo lasoo garay maxay sheegayaan buu leey ilaahay baabaan la hadlayaa oo kahf baan akrinayaaye caqliyadda caynkaasi markuu ugu jawaabay muu radin sida xadiidka ka muuqata nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisiina waxba kamay odhanin waxaynu garan karnaa markaasi sida ay u dhadhaminayeen cibaadadu caynka ahayd ama dadka kani waxay dareemayeen markay ilaahay subxaana wa tacaala hortaaga yihin waxay ahayn dadkaasi aan dareemaynin waranka lala dhacayo gantaashan ku dhacaysa iyo waxa kan oo dhan waxaa laga yaabaa caqliyaadkiina inay badh ka guuxayaan oo yidhaahdaan waa illogic waxa kani ama ma qof warma ku dhacayaan baa caynkana malaa dee shuqul faranjiyeedka dad badan rumaysanayeen shuqul faranjiyeedkuna wuxuu sugayaa maanta inay loo jigtay matalan الدكتور محمد علي البار في كتابه المخدرات waxa uu ku tilmaamaya aqoon cusub baa jirta buu leeyahy maanta dunidu ay ogaatay aqoontani waxay bilaabantay buu leeyahy labayo toddobaatanka wixii ka dambeeyey waxaa la ogaaday maadaad jira oo jidhku si dabeeciya uu u soo saaro oo qofka xaalatu takhdiir gaadhsiin kara waa sababta maanta buu leeyahay ay adeegsadaan jiniisku irbadaa jira yaranoo dadka ay ku mudaan oo qofka lagu suuxin karo caafimaad ahaan dabeetana qalliinka dhakhtarku uu samayn karo iyadoo aan la siinin maxay daweynka wax lagu suuxiyo o dhan irbadaha kani waxay abuurayaanoo keliya buu leeyahy in acsaab gaar iyo meelo gaara qofka inta laga turqo maskaxda iyo jidhku awaamir nooca ay bixiyaan oo ay soo saaraan mawaad morfinaatu dimaaq la yidhaahda buu leeyahy qofkaba alamka aan dareensiin karin markaasu wuxuu leeyahy qofku waxa uu isa siiyo ee xoog uu isu siiyo xataa maskaxdu inay soo daysaa baa la arkaayo aanuu alam badan dareemin qisatu yuusuf qur-aankaa ku haysaan islaamihii xumxumaaya ninka daawanayay maxay sameeyeen yuusuf falamaa ra'aynahu akbarna waqatacna aydiyahunna baa ilaahay yidhi qof isjaraya maad aragtay ilahay wuxuu ku tilmaamaya waqatacna aydiyahunna imbihaarka maxaa ku keenay ee ay saatan u dareemi waayeen isjarkoodii waxaa ku keenay quruxdii yuusuf famaa baaluku cidda rumaysan inuu raxmaankii la hadlayo subxaana wa tacaala qofka rumaysan inuu alle hortaagaya walidaalik ayuu doctor maxamed cali ilbaar kitaabkiisaasi matalan wuxuu ku tilmaamaya waxaa la ogaaday buu yidhi morfinaatu dimaaqaasi inuu jidhku soo daayo oo ay mawaadaasi jidhka ku ziyaado dadka qaarkood khaasatan buu leeyahy waxaa la ogaaday inay ziyaado dadku markay salaada tukanayaan markay qur-aanka akhrinayaan markay alle xusayaan markay nimcada alle subxaana wa tacaala dareemaan waxaa la ogaaday buu leeyahy mu'ahilaad ilaahay qofka mu'minkaa siiya inay tahay oo uu qofku xad gaadho aanu alamka iyo mashaakilka dunida iyo wax badanoo dadka dawakhiya aanu la dawakhi karaynin sida daraaddeed ayaa salaf ilumma waxaa laga wariyaaba alimaam caliy ibn alxusein zayn alcaabidiin ayaa waxaa la yidhi baa wuu bukooday dabeetana adin baa bararay adinku markuu bararay baa tabiib loo keenay tabiibkii baa wuxuu ku yidhi bunji cab si aanad midida iyo xanuunkeeda u dareemin oo qalliinkaan kuugu sameeyo bunjigu waa maadda maadaadka lagu sakhraamo ka mid ah wuu diiday markaasi caliy ibnu alxusein zayn alcaabidiin wuxuu ku yidhi bahashatani maanka ma doorisaa haa buu yidhi markaasuu yidhi haddaan anigu wax maanka dooriya haba yaraatee isticmaali maayo ee haddaad u baahantahay unbuu yidhi inaanan dareemin waxaanaad sheegayso idaa dakhaltu fi salaati faafcaluu maa badaa lakum buu ku yidhi baa layidhi war salaaddu maa iska gelayaa markaan anigu salaada gala buu yidhi waxay idinka idinla noqoto yeela jaraaxadii waxaa loo sameeyey baa la yidhahdaa isagoo salaad tukanaya ayaa adinkiisii la qalay waxaynu odhan karnaa waxay haayeen salaf ilumma caaisha ilaahay raalliha ka ahaadee maxay lahayd markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa muruu abaa bakr an yusalliya binnaas fara buu nebigu lahaa abii bakar xanuunkiisii u dambeeyey inuu dadka tukiyo caaisha cilla bay keenaysaa ay leedahay abibakar yaan la farin ina abaa bakra rajulun raqiiq laa yamlik damca waxay lahayd ilaahay rasuulkiisii oo abibakar waa nin raqiiqa waa nin qalbi jilicsan qalbi jilica la sheegaya waa maxay mawaaqifta xasmiga u baahan abibakar ma ahayn nin qalbi jilicsan xurubu ridda maalintay dhacday keligii baa taagnaabaa dagaalamaya hadday saxaabo o dhammi dagaalami weydo keligay baan dagaalamayaa buu laha haddii lay diido canaaq nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacnii dabar ama ceesaan nebi maxamed la siin jiray calayhi salaatu wasalaam haddii lay diido keligay baan dagaalamaya almawaaqif alxaasima nin buu ahaa ma ahayn nin labaclabaca ama beer jileeca yaqaana laakiin raxmaanka marka la hortaagaya waa ka gadisantay marka bashar lala dhaqmayo iyo marka ilaahay lala tacaamulayo way ka gadisantay walidalik mawaaqif siyaasa aw mawaaqif rujuula rajul buu ahaa bale waxaan odhan karnaa ninkii u go-aan adkaa saxaabada buu ahaa laakiin markuu ilaahay hor taagan yahy caaisha waxay ku sifaynaysaa inuu ahaa rajulun raqiiq waa nin dabacsan bay leedahay waa nin jilicsan oo dabacsan dabacsanida tan ay tilmaamaysaa waa maxay laa yamliku damca bay leedahay ishiisa ma hanto yacnii hadduu salaada galo wuu ooyayaa oo dadka ma tukin karaya bay leedahay wa innahu idaa qara'a alqur'aana bakaa ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu qur-aanka akhriyo bay leedahay wuu ilmaynaya waxaan leenahay waxay ahayn saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo nebigu kuwa saasi u dhaqmayay sidaa daraaddeed ayuu saciid ibnu mansuur iyo ibnulmundirba waxay warinayaan bale imaamu albukhaari warinaya cumar baa la yidhi baa salaad galay markaasuu akhriyay fii suurati yuusuf ilaa iyow ka soo gaadhay qowli illahi tacaala inamaa ashkuu batii wa xusnii ila allah fa sumica nashiiju ilaa guuxiisa laga maqlayay ikhwatii fi llaah wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkii markuu alle xasuusto iyo weynidiisa inuu ilmayn karayo walidaalik baa axaadiisi kii sheegayay toddobada qof ee carshi raxmaan harsada maalinta qiyaame muxuu nebigu ku sifaynaya calayhi salaatu wasalaam mid ka mid ah wa rajul dakara laha khaaliyan fa faadat caynaah wuxuu nebigu tilmaamayay qof alle subxaana wa tacaala xasuustay ilaahay iyo weynidiisa subxaana wa tacaala xasuustay laakiin xasuustu maxay dareensiisay maxay dhaxal siisay fa faadat caynaah buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ishiisu ay oyday markaasi ama ay dareertay walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxiixu muslim xadiidkii warinayo inoo tilmaamaya idaa qaama axadukum min alleyl fastacjama alqur'aanu calaa lisaani falam yadri maa yaquul falyadajic yacnii nebigu uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam midkiin hadduu habeenkii kaco oo uu qur-aanku markaa ku adkaado u garan waayo waxa uu akhrinayo ha seexdo yacnii qofku hadduu khaaliyulbaal uu noqdo haafil hadduu noqdo ha iska jiifsada buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya ikhwatii fi lcaqiida saacadda tani muslimiinta ama saxaabadii wax waaweyn bay dhaxal siisay waxay dhaxal siisay markay ilaahay weynidiisa qireen haanat acyunuhum almakhluuqaat inay ku liitaan makhluuqaadka oo dhamiishooda gudaheeda walidalik baa dagaaladii waxaa ilaahay qur-aankiisa tilmaamaya ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum in lagu yidhi wardadoo dhan baa isu kimbiirsadee cabsada in lagu yidhi laakiin ilaahay wuxuu ku tilmaamayay inay iimaan u kordhisa aanay cabsanin iyagoo maxay leh xasbuna allahu wa nicma alwakiil weli ilaahay weynidiisa madaxooda ka guuxaysa idan waxaan leenahay kayfa laa yabkuun xiina yadkuruuna cadamata rabbihim sidee baanay u ooyin dadka muslimiintii marka ay xasuustaan alle subxaana wa tacaala weynidiisa sidee baanay u ooyeynin marka ay xasuustaan inay alle keligii hortegi doonaan daalika liman khaafa maqaamii wa khaafa waciid ilaahay leeyi sidee baanay u ooyeynin marka ay xasuustaan isagoo alla leh maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara waqad khalaqakum atwaara alam taraw kayfa khalaqa allahu sabca samaawaati tibaaqa sidee baanay u ooyin dadka mu'miniintii iyagoo rumaysan makhluuqaadka kale alla abuuray haddii kibriyaa uraxmaan lagu xadgudbo inay inay googo-aan ku dhowaadaan walidaalika ilaahay leeyahy takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu wa tanshaqu alard wa takhiru aljibaalu haddaa see baanay u ooyeynin iyagoo rumaysan alleh subxaana wa tacaala nebiyullaahi muusa markuu lahaa arinii ilaah waan ku arko markuu lahaa ilaahay muxuu ku yidhi walakin indur ila aljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii ciddii aragtay markay sidaasi u dhalaashay see baanu qofka bini aadamkii u ilmaynaynin waxaan leenahay dadkii muuminiintii hore xaalaadkay ku noolaayeen kaas buu ahaa waa xaalaad u baahan runtii in ixiyaa dib loogu sameeyo waxaad moodaa dadka saxwada dib u noolaynaya in badan waxyaabo badan inaanay aada ihtimaam badan u siinin laakiin waxayn leenahay haddii la rabo axwaashay ku noolaayeen saxaabadu waa in dhammaanteed dib noo soo nooleeya hadday macrifiyo cilmi tahay hadday caqiide iyo shareeco tahay hadday cibaado tahay hadday dawq tahay iyo dhadhan iyo xaalaadkay ku noolaayeen markay ilaahay subxaana wa tacaala la hadlayaan iyo sida ay ula dhaqmi jireenba idan waxaan leenahay ikhwatii fi lcaqiida ilaahay wuxuu ku tilmaamaya dadka muuminiinta waidaa tutla calayhim aayaatu araxmaani kharuu sujadan wabukiya ilahay wuxuu tilmaamaya low anzalna hada alqur'ana cala jabali lara'aytahu khashican mutasadican min khashyat illah watilka alamthaalu nadribuha linnaasi lacalahum yatafakkaruun waxaan leenahay xad baa la tilmaamaya xataa taabiciintii dambe qaarkood la yidhahda naftaa ka baxdayba qaadi basra waa taqaanin qaadigii basra zurarata ibn abi lawfa wuxuu akhriyay baa la yidhi qowluhu tacaala faida nuqira fi nnaaquur fadalika yowmaidin yowmun casiir fakhara maqshiyan calayhi famaat wuu dhacay baa la yidhahda culimaai taariikhis ay warinayaan dabeetana sidii buu ku geeriyooday dib uma soo kicin aaya waaxida min kitaab illah waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu aaya min kitaab illaahi habeen dhan kuwa ku celceliya aaya waaxida habeen dhan ku celceliya waagu ugu baryo say aayaddaasi u akhrinayaan أخوتي في العقيدة نبي عليه الصلاة والسلام حالات كاسي مركي صحابة للنولين وهي حالات كسيفين صحابي عرباض بن الصارية ولها وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعدة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب كواس بيها ين إشو دوناي أويدو قلبي قودنا وقد قدومه kuwaas bay ahan ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamaya taqshaciru minhu qashcariira qashcariirat aljuluud inay ku dhici jirtay ama jidhkoodu inuu qamandhacyoon jiray waxaan leenahay kuwaas bay ahaayeen isku dayaya inay ilaahay subxaana wa tacaala u shukri naqaan kuwaas bay ahaayeen dareemaya inuu ilaahay u ballan qaaday caynaani laa tamasahum annaar yowma alqiyaama caynan bakat khashyatan lillaah wa caynan taxrus uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam laba laba indhood aakhiro naarta ma arkaan buu nebigu tilmaamayey il ilaahay cabsidii la oyday iyo mid muslimiinta waardiyeynaysa oo jihaadun fii sabiili illaah ribaad u taagan waxay leenahay ilaahay aan u mahadnaqno allana wuxuu leeyahy waqaliilun min cibaadiya shakuur nebiguna wuxuu leeyahy falaa yakuunu cabdan shakuura sifatu saxaabana waxay kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun waxaan leenahay wuxuu u baahan tahay cibaadadeennu inaynu dhadhan u samayno inaynu garanno raxmaanka markaaynu hortaaganay waxaan filayaa salaaddii cishana waa la addimaya aan halka iskaga joojino wallahu aclam wabilahi towfiiq
su-aashani waxay sheegaysaa sheekh baan maqlay bay tidhi sheegaya toddoba jir carruurtu markay gaadhaan in salaada la faro toban jir hadday gaadhaanna in lagu dilo masaladaasi ma saxba hadday sax tahay se ilmuhu siduu u jeclaan karaa masaladu marka hore dee xadiidkii waan sheegay baan u malaynaya malaa qofku wuxuu qoray intaanan xadiidka sheegin xadiidkii nebiga waan sheegay toddoba jir markuu gaadho in la baro toban jir markuu gaadhana in lagu dilo maxaa lagu dilaya waxaa lagu dilaya iyadoo la qabsiinayo waxaanuu sameeyey inuu dembiya qofku dembi markuu galo cuquubadeeduu leeyahy idan waxa kani waa dembi marka sidee buu ilmuhu ilaahay u jeclaanaya wuxuu u jeclaanayaa sida aad u barto ilmaha inaad ilaahay barto subxaana wa tacaala adaa mas-uul ka ah sida dembi kaleba markuu galo loo tusinayo inay waxa kani ciqaab tahay ayaa tanna loo tusinaya inay ciqaabtahay ee maaha wax ka fogeynaya inuu ilaahay jeclaado su-aasha ku xigtaa waxay sheegaysaa miyay bannaantay kala dheeraynta carruurta iyadoo la isticmaalayo dawooyin si aan carruurtu isugu dhowaan miyaa la hayaa wax daliila oo bannaynaya yacni su-aashani waxay sheegaysaa gabadha muslimadda ama u bannaanta inay dawooyin isticmaasho ay dhasheeda ku kala kobcinayso oo markay mid iminka dhasho nolosha tan yurub ama north america way dhibaato badan tahe si ay ilmaha u kala koriso ka kale wakti ma udhaxaysiin karta asliyan nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam aakhiro yacni dumarka dhalaya guursada buu leeyay ama wuxuu nebigu tilmaamayaa wilaadada dhaliinka inay dadka muslimiintii badiyaan aakhiro waxaan jeclay buu leeya inaan idinku faano ama ummadda muslimiinta aan badiyo dunida horta mid baan kuu sheegaya soorsiska ama xoogaga maanta dunida yaalla waxaa ugu qiimo badan soorska bini aadamka waxa laysku riixaa dunida waa tiro ummaddu tiradeeday ku faanta kanada maxay idin aqbalaysaa muslim baa tihiin tiray doonaysaa they would like to be an waxay rabaan inay helaan number ay ummadaha kula baratami karaan idan ummaddu inay badataa waa maqsad ka mida maqaasidda ummaddu ay leedahay maadaama resourceska ama waxyaabaha xoogga ummada ay leedahay waxay dhahdaan waa dhowr shay waa dadka iyo dhulka iyo waktiga takhasusaadka cilmiga iyo aqaafadda shantaa marka la isku daro ayay yihiin baa laleeyahy ummadda horumarkeeda waxaa ka mas-uulkaa dadkii la badinaya haddii la ydhaha la yareeyo waa mushkilad reer galbeed waxaay leeyihiin haddaad ilmo dhasho maalan wadanadan ka imid lix iyo toban kun oo karawna la siiyaa gabadhu markay ilmo dhasho caalam alislaamina waxay leeyihiin dawooyinka carruurta ku joojin lahaydeen baanu idinku saacidana ha dhalina iyagu kii dhala lacag baa la siinaya adigana waxaa lagu amraya inaad joojiso hadday sax tahay maxaa iyagana loo amri waayo ina maxaa loogu dhiidinaya waxay leenahay ummad ahaan in la qaato in dhasha la joojiya waa mamnuuc fi shariica ayay culimmadu leeyihin laakiin waxaa timi mas'alo kale masaladan u fiirsada hadda ummadda in qaanuun laga simo la yidhaahdo dhasha laba ka badan ma dhali kartaan diintu ma ogola laakiin haddii gabadha xaalaad ay ku dhacaan maalan inay dhasha ku xanuunsato amase ilmaha laftiisu caafimaadkiisa inay uxuntay markan inay dhasho waxaa loo ogolaya inay dhasha kala kobciso haddii ay sababaysa baa laleeyahay dhasheedii ay kala tarbiyeyn kari weydo oo ay lumayaan kuwii hore hadday kuwo dambe dhasho waxay culammada muslimiintii fatwoonayaan in loo ogolyahay inay kala kobciyaan oo ay joojiso dhasha laakiin mid baan idiin sheegaya maxaa lagu joojinayaaba isweydiinta leh kininada maanta la isticmaalo ee reer galbeedku ay isticmaalaan waxay caddeeyeen dumarka kansarka ku dhace ugu tirada badan leh kansarka raximka kaga dhaca iyo kansarka naaska kaga dhaca labadaba inta ugu tirada badan leh inuu sababo kininada dhasha lagu joojiya markaasaa weliba maanta waxaa la caddaynaya kansarka naaska ku dhaca ee uu abuuro kininadaasi ee lagu joojiyo ilmuhu inuu xataa dhaxaltooyo galo inantaadana uu ku dhici karo adigu markaad joojisay inanta aada dhashayna kansarka naasuhu inuu ku dhici karo dawadaad adigu cuni jirtay daraaddeed noociyaadka la isticmaalo dhan mid nabada weli lama hayo hadduu yahay fur hadduu yahay kiniin hadduu y waxay isticmaalaan oo dhan dhammaantood side effect bay leeyihin biologically khatar ah waxaan idinkula talin lahaa markaas inta aydan ismudin ama aydan fur isticmaalin ama aydan kiniin liqin inaad iska hubisaan waxa kani caafimaadkiina wuxuu yeeli karo adiga noloshaada dambe waxa uu yeeli karo inaad iska hubiso kaasi waa mid laakiin diin ahaan haddii adiga caafimaadkaaga aan waxba yeelaynin inaad dhasha kala kobocsato oo aad muddo yaro joojisaa mashkilad maaha inaad si abad u joojisaa waa mamnuuc gaajo aad ka baqaysa inaad u joojisaa waa mamnuuc laakiin haddaad si leedahay uun laba sano kadib ka kalena aad dashi haddii aan laba ku siiyo de dhibaato ma aha laakiin naftiinuun dhowrsadaan anigu idin leeya waxa kan hubiya waxaan la liqliqayo iska hubiya in badan kaasi waa masalada gabadhu waxay meesha ku qortay daliil ma loo hayaa masaa'ilka mucaamalaadka ku saabsan inaanay bannaanayn cidda sheegaysaa daliilka la weydiiya ciddale way bannaantay lama weydiiyaba mar hadday mucaamalaad cibaadadaa la yidhaahdaa daliil ma loo hayaa laakiin masaailka mucaamalaadka waxaa la yidhaha daliil mamnuucaya ma la haya wax daliiloo mamnuucaya lama hayo in daliil loo hayo waxaa u daliila bay leeyihin masalada cusliga ah fii cahdi صaxaaba jaabir ibn cabdillaahi muxuu lahaa caslin baanu samayn jirnay isagoo waxyigu soo degayo yani caslintu waa maxay waa ninku gabadhiisa markuu u galmoodo inaanu shahwada ku shubin noocaasay isticmaali jireen oo ah in shahwada dabadda lagu shubo si ayay ilmo u qaadin haddii taabay saxaabadu isticmaaleen tan kalena way bannaantay bay culimmadu leeyihin shardigu wuxuu yahay inaan idiin sheegaya inaydan mustaqbalka oo dhan ku talagelin inaad ilmaha iska joojisa waa mamnuuc laakiin darfi go-aan hadduu yahay waa lagu ogoliyey anigu se taladan ku siinaya waxay tahay hadda caafimaadkaagana ka feker gaalo wax badan ay qaladaabaa jireen su-aasha ku xigtaa waxay tahay dharka ay dumarku xidhaan oo ay jidhkooda ku asturaan masaladan in badan baa lasoo celcelinaya bal dhegaysta waxbaan idiin sheegayaa maro markay tahay islaamku rag iyo dumarkaba wuxuu faray inay cawradooda asturaan islaamku rag iyo dumarkaba wuxuu faray marada ay cawrada ku asturayaan inaanay maro jidhka ku dhegsan noqonin waa rag iyo dumarba islaamku rag iyo dumarkaba wuxuu faray marada ay jidhka ku asturayaan inaanay maro transparent ha noqonin shafaaf inaanay noqonin islaamku ragga iyo dumarkaba wuxuu faray marada raggu qaata inaanay dumarku qaadan dumarku maradu qaatana inaanay raggu qaadanin islaamku ragga iyo dumarkaba wuxuu faray marada ay qaadanayaan libaasu shuhra inaanay noqonin yacni maro uu isku caanbixinayo isleeyay dadka ha lagaaga garto oo shuhra sumca uu ku raadinayo show off maro uu sita inaanay noqonin islaamku rag iyo dumarkaba wuxuu faraya masaa'ilka aynu soo sheegnay gaar dumarka waxaa loo faray maradoodu inaanay ziino xoog u badan noqontay suuqa ku maraya marada ay suuqa ula baxaya dhaldhalaal aada u badan inaanay yeelanin rag iyo dumarba marada la faray waa taas ma jirtaa nooc la yidhi rag iyo dumarku marada ha u toshaan diinta kuma taallo nooc gaar oo la yidhi raggawna nooca u dumarku noocaa u ma jilbaab bay u tolaysaa may kala goynaysaa may isku sii daynaysaa diinta kuma taallo maradu nooca ay u tolmaysaa tolmaha adaa iska leh waxa ku taalla sifooyinkii loogu talagalay inay oofin karto masalada wejiga iyo gacantaabaa soo hadhay cawrada ma ku jiraan mise kuma jiraan culammada badh baa qaba inay cawrada ku jiraan hadday cawrada ku jiraan markaa waa inay asturtaa culamo badanina waxay qabaan inaanay ku jirin waa masalo mukhtalaf ah qofku daliilka kuu ku qancun buu raacaya cid la odhanaya naar baad gelaysaa ma jirto wejiga iyo labada gacmood waa mas'ala ijtihaadiya masaa'ilka ijtihaadku ku soo arooray culammada muslimiinta waxay leeyihin baabu inkaari lmunkar ma soo galaan waxay soo galaan baabi nasiixa in laysu naseexeeyo culamo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah maanta qabta wejiga iyo labada gacmood inaanu cawro ahayn culamo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah qabta wejiga iyo labada gacmood inay cawro yihin haddaad adigu adilada ku qanacsantay inay cawro yihinna qarso haddaad ku qanacda adilada odhanaysa cawro maahana balaaya kuma saara wallahu aclam su-aashii gabadha hore soo qortay waxaa ka habsana hal su-aaloo odhanaysa hadday gabadhu gabadhu iyadoo caadada le qur-aanka ma akriyi kartaa ma mase baran kartaa haddii ay isku daydo inay barato wax daliila ma loo hayaa markay tahay qur-aanka ma akriyi kartaa mise ma akriyi karto jamhuurta culammadu waxay qabaan inaanay akriyi karin laakiin bacd alculamaa fatwo ah leh inay wadi karta ayaa jira laakiin anigu ilaa hadda waxaan ku qanacsanay ra'yiga jamhuurta oo ah gabadhu markay xaydkeeda leedahay inaanay qur-aankan u bannaanayn kaasi waa mid ma baran kartaa haddii ay tahay dee korka wax laga barayo oo aanay kitaabkii taabanaynin oo loo sheegayo ha waana akrisan kartaa waa haddii ra'yiga jamhuurka lagu qanco haddaadan og tahay yani cid kaloo ra'yi kaa ka gedisan ku tidhi anaa kuu sheegayo wuu jiraa ibnubaas iyo culamo lamida baa qaba wallahu aclam waxaan isku dayaya inay su-aalaha jawaabta soo koobo gabadh muslimadaba waxay leedahay according to islamic a man wants to marry a second wife haddaan soo koobo su-aashani waxay sheegaysaa gabadh muslimada waxay leedahay haddii uu nin rabo inuu guursado gabadh labaad oo uu shardina u yahay equality ama sinaan inuu kula dhaqmo oo aynu ognahayna qofku qalbigiisa inaanu laba qof isku si uga simi karin sidee bay u suurtagal tahay arrintani su-aashan habeen dhaweydna waa lay weydiinayay iyadoo qoraala oo aanan ka jawaabin oo ku saabsnayd ninku dhowr dumare ma guursan karaa horta waxa weyaan islaamka ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu noloshan wax ka qabto waa mabda practicala oo loogu talagalay solution inuu u helo mushkilaadka caalamka ka jira maanta dunida mushkilad baa ka jirta ilaahayna ogaa inay ka jirayso sidee la odhanaya xal yaa u haya aan islaamka ahayn su-aashan idin weydiinaya waxay maalan waddanka maraykan maraykanoo qura ragga iyo dumarku waxay kala badan yihiin dumarkaa waxay ka badan yihiin ragga toddoba milyan iyo siddeed boqol oo kun oo gabdhood oo dheeraadaa jooga marka la ysu tiriyo ragga iyo iyo haweenka maxaa xalee loo hayaa haddii la yidhaahda nin waloo guursan karaya weliba waa marka loo guuriyo iyadoo la ogaya inaan rag wada guursanin haddana waa marka qof wal oo wax guursan karaba oo nina la yidhaahda wax guurso waxaa soo hadhaya toddoba milyan iyo siddeed boqol oo kunoo gabdhoode see la odhanaya maxabsigaa loo diraya iyadoo weliba maraykan a og tihiin in labaatan milyan in ka badan inay ragga ragga fuulo noqdeen kuwa hablahoodiina way joogaan iyagoo weliba aa ogtihiin maraykan oo kale maalan dadka xabsiga ku jira boqolkiiba sideed iyo sagaashan inay iyaguna rag yihiin idan waxaa jooga malaayiin min aldumara xalka xaggee looga keenaya haddaan la odhanin dhowr ha la guursado ma waxaa la leeyahay midna ha la guursado dhowrna saaxiiba lala noqdo mise waxaa la odhanayaa qayb baan xaq u lahayn inay dumarka rag helaane iyagu iyo ragaadka xal yaa ayaa dunida la isweydiinaya dagaalkii labaadee dunidu markuu dhacay ee jermany la baabi'iyey ee raggeedii dagaalada ku dhintay ayay jermalku waxay soo codsadeen qaanuun cusub inay dejiyaan oo ah in loo ogolaado ninku inuu dhowr dumara guursanayo qoladii gumaysanaysay baa u diiday maraykanka iyo faransiiska iyo ingiriiska ayaa diiday qaanuunka inay fuliyaan maxay qaanuunkan usoo bandhigeen baahi baa keentay ah in dumarkii ka bateen raggii raggu inta badan meelaha dagaaladu ka dhaciya mashaakilkan iyo waxa kan death rates ayaa ka bata ka dumarka idan dumarkan dheeraadka ayaa xal u haya dunida aan islaam ahayn waxaa jirta maraykanka markii uu ka socday civil warkii dagaalkii maraykanka ka dhacay dhexdiisa ee raggi iyo dumarkii kala bateen kiniisadooda mormonka la yidhaahdaa waxay banaysay ninku inuu guursado gabadh in ka badan iyadoo le xal kalaan nolosha lagu haynin ilaa iyaan la helo mooyaane waxaan idin leeyahay marka xalka uu islaamku jideeyey xal aan ahayn oo nolosha loo hayaa ma jirto marka hore waa mid ilaahay baana ogaa inay noloshu caynka noqonayso laakiin ninku markuu gabadha guursado ee tu labaad uu guursado waxaa loo baneeyay afar inuu guursado qur-aanku wuxuu leeyahay fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i matna waulaaa warubac fain lam tacdiluu fawaaxida waxaa ilaahay leeya waxaa guursataan laba saddex iyo afar haddii limidka afara lama dhaafi karo haddaydan cadaalad samayn karayn ragow baa la yidhi mid qura guursada cadaaladdu waa maxay marka cadaaladdu waa waxay ku saabsantahy qofka iyo dhaqantiisa yacni waxaa laga rabaa qofka muslimka halkuu gabadhna la saaxiibi lahaa gabadhna uu ka qabi lahaa inuu labadaba wada qabo dabeetana labadaba inuu u sheergareeyo amase u qaybiyo wax uu awoodi karo hantida waa inay qaybsanaataa guriga joogistiisu waa inay u qaybsanaataa galmadu waa inay u qaybsanaataa wax allaaliya waxa maadiye gacantiisa ku jiroo dhama waa inay u qaybsan yihin waa in loo cadaalad samayn karaya laakiin qalbiga ma la qaybin karaya maya qofku labada gabdhood waxaa la arkaa inuu miduun hoos u jecelyay laakiin miyuu xaq u leeyahay tuu jecelyey waxaanay xaq u lahayn inuu siiyo maya